waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
waxaan kaleeto u mahad celinayaa guddiga maxaa la soo qaban qaadiyey oo soomaali olymbic committee waxaan leeyahay hambalyo guushaan aa soo horgeliseen brograamkan aa iskugu soo dabarideen waa wax lagu farxo oo annaga oo dhan sharaf noo ah aniga khaas ahaan sharaf ii ah in aan maanta fursad u helo inaan kasoo qayb galo aad iyo aad uu u muhiim yahay tartankaanayti oo kubadda kolayga gabdhaha soomaaliyeed ay galayaan markii ugu horeysay labaatan iyo lix sano kabacdii waddanka burburkiisii u dhacay waxaan rajaynayaa in aan soo saarno koox aad u adag oo guul weyn noo soo dhicin karta markii ay la tartamto kooxyaalka kaleete oo dowladaha kale ka mid ah waxaa sharafii ah maanta inaan anigoo garowe joogo ciyaartan oo kaleete lagu dhigaayo garowe puntland ay qabanqaabada ka qaadanayso oo guddoomiyeyaalka ay isxil saarayaan ay leeyihiin annaga idin hor idin hor soconayno ciyaarihiina horaha u socdaan sharaf bay muujinaysaa taas iyo dhiirigelin marka waxaan rabaa mar inaad u sacbisiin guddoomiyeyaalka oo idin soo dhaweeyey iyo puntland administrationkeeda marka labaad waxaan rabaa in aan salaamo dhalinyarada oo ciyaarayo waxaan rabaa in aan ku dhiirigeliyo in ay ku socdaan meel fog ay ka gaaraan ciyaaraha ay ku jiraan aniga markaan yaraay basketball ma ciyaari jirin laakiin kubadda cagta aan aada ugu ficnaan jiray ay la tahay gurigeena axmeda ka ciyaaro kubadda koleyga marka asigaan taas u dhaafnay waxaan aada iyo aad rabaa in aan idinku dhiirigeliyo inaadan dad dhegaysanin dadka idin dhahaayo dumarka ma aha inay basketball ciyaaraan ama in loo imaado oo la fiirsado dadkaasayta dhagaha u dhigina horay u socda dumarka soomaaliyeed waa quruxda iyo geesiyiinta iyo lafdhabarta dadka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay aniga gabdha haddaan nahay dumar haddaan nahay in wax kasto aan isku dayi karno oo aan ku guulaysan karno oo meel fog aan ka gaari karno meesha aan ka imaaday minnesota kooxda u ciyaarto koleyga ciyaarta basketballka tiimka waxaa kuwa wiilasha ay ciyaaraan dadka aada iyo aad ay uga soo qayb galaan oo loo fiirsadaa tigidyadoodana lacag badanaa lagu gadaa tan gabdhaha ay ciyaaraan laakiin dadka badanaa ma imaadaan tan wiilasha wakti badanaa ugu dambeysay inay bilad raayaan gabdhaha laakiin sanad kasto sanadkan aanan ahayn afartii sano ay jireen biladay raayeen marka taas waxay ku tusinaysaa in gabdhaha haddii wax ay isku dayaan ay meel fog ka gaari karaan oo guulayso hoyin karaan marka waxaan rabaa inaad taasoo kale muujisiin oo dadka aad tusisiin in guul weyn aad soo hoyin kartiin oo meel fog aad gaari kartiin marka waan idinku dhiirigelinayaa inaad horu socotiin dadka kasoo qayb galayna waxaan ka rajaynayaa oo u baaqayaa inay idinku dhiirigeliyaan waxaan filayaa in farxad aan ku wada dhammaysano aniga waa idinla joogaa ilaa ciyaaraha ay ka dhammaanayaan marka waxaan filayaa in aan kasoo qaybgeli doono ciyaaraha sida ay u socdaan oo aan idinla fiirsan doono marka waa mahadsantihiin ciyaar wacan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali